ururka al-shabaab ayaa shalay sheegtay inay dileen xubin ka tirsan ciidamada soomaaliya ee tababartay dowladda imaaraadka carabta nin lagu magacaabi jiray sahal axmed waa sahal axmed rafle ayaa al-shabaab ay ka qabteen gobolka shabeellada dhexe xilli uu kusii jeeday magaalada caabudwaq dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada buuq aqable oo ka tirsan gobolka hiiraan hase yeeshee ehelada ninkaasi ayaa si weyn u beeniyey inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda jawaahir muuse waa hooyada dhashay wiilkaasi caashe ibraahim aadan ayayna uga warantay waxa uu qaban jiray wiilkeeda kana qabanaya muqdisho
sahal aniga arday buu ii ahaa nin waxbaran jiray buu ahaa oo waxbartoo arday ah bacdina wuxuu yidhi waxaan soo aadayaa jaamacadda caawdaq oo dawladdu ka dhisaysa ma garat waxaa sanadka cusub bishii koowaad baa la qabsaday waxaa lagu qabsadayna siidow xarakada al-shabaab baa la dishay dee sabar iyo imaana laiga siiyo saas waa wiilkooda goormaa la qabsaday bishii january hadda lasoo dhaafay haa bishii lasoo dhaafay bishii sanadka cusub bishii koowaad xagee lagu qabsaday waxaa lagu qabsaday siidow waa meel jawhar agteedaa baa la yidhi oo jawhar waxaa la yidhaha dhanka beledweynaha xaggiisa kasoo xigta waa gartay muxuu meesha ka qabanayay waxba ma qabanayna gaariga kaabo caabuda ah u soo socduu la socda haye gaarigaa lagala haray bisha kowdeedii baa la qabsaday arday buu ahaa waxbarashuu igu jiray dawlad shuqul kuma lahayn markii hadda uu soo baxayna jaamacadda caabudaa laga dhisayaan hooyo wax ka baranayaa iyo adna soo bax baan idhi xilligaasaana la qabsaday xarakada al-shabaab baana dishay samiriyo imaan aalaagasi aamiin waxaad ka warantaa mise jir oo ahaa sahal sagaal iyo toban waa gartay maxaad is leedahay gaariga rakaabka ah shabaab way ugala degtay wiilkaaga war kama bixin karo wiilku waa soo raacay gaariga maca gaariga markuu la soo socda dhexduuna soo wacay ba'du waa lala haray wax qaab lagula harayn anigu war kama hayo kollay xarakada al-shabaab baa qabsatay waxaana laigu sheekeeye oo sheeko ku maqlay warqad baa lagu qabtay al-shabaabna saasay ku qabsaday kabacdina iyagaa dilay hadda saas ahayd anigu wax hadda cadayna oon kaloon ka bixinayo lama arka wiilkaygu anigu caddayntaan bixinayo waxa weeye inuu ahaa arday waxbarta kabacdina soo aaday jaamacaddan sagaal iyo toban jir ah bisha kowdeedii lagu qabsaday siidow nimankaasna qabsadee adigu cabudwaaq baad joogtaa waxaanad sheegtay inuu cabudwaaq usoo socdo xagguu ka yimid xamar muxuu ka qabanaya xamar xamar dee waxbuu ka baran jiray markii hore waa garta muddo intee leeg buu xamar kaaga maqnaa afar sano oo waxu ka baranaya ha waa gartay marka maxay kula tahay maxay kula tahay in wiil wax baranayay oo iskuulley ahaa oo haddana waxbarasho uun u socday in shabaabka sidaad sheegtay ay dhexda u gasho oo la degto oo haddana dilkiisa ama geeridiisa lagu soo gaarsiiyey maxay kula tahay maxaa adigu tuhunsan tahay anigu waxaan tuhunsan hada waa nin adow qabsaday ardayna aniga iyaa waxbarashona markii horena idhigan jirana igu soo socday waxaad sheegtay inay warqad ku qabteen warqadaasi maxaa lagu sheegay inay ku qoreed ayagaa yiraa la yidhi waxay ku qabteen warkaban ayagaasa yiraa la yidhi dawlad nimaan askari bu ahaa askari laakiin anaga askari nooguma jirin ciidan shuqul kuma lahayn afar sano xamar wax ka dhiganayay muddada uu soo baxayo mar kamid uu isoo wacay hooyo wuxuu yidhi waxaan imaanaya jaamacadda caabuda waayahay soo bax baan idhi saasaa loola haray dee ayagaana war ku bixiyey anigu saasaan wiilkayga ku ogaa saasaana loola haray waa garta adigu ma ku soo gaartay ama dadkii gaariga la socday ma keligii baa lagala haray mise dad kalaa jiray oo sidiisoo kale lala haray maya keligii bay la hareen adigu marna war ma kugu soo gaaray inuu ciidanka dawladda ka tirsan yahay ama laga yaabo inuu dawladda xiriir la leeyahay maya maya maya maxaad marka is leedahay wiilkaaga waa loo beegsaday maxay kula tahay warqadara baaniya wax loo beegsadan yahay anigu ka warqaba wiilkaygu arday siduu ahaa buu soo baxay oo iskool u dhigan jiray kabacdina waxbarashuu usoo socday waaqadara baaniya ma wuxuu lagu qabtay anigu nimankii la jooga nimankaa qabsaday afar iyo labaatan sano ayaga dadka qabsanayo laynhayo
hooye jawaahir muuse oo wiilkeeda lagu dilay gobolka hiiraan al-shabaab ay ku dileen oo caashe ibraahim aadan u warramaysa ayay taasi ahayd iyadoo ku sugan magaalada caabudooq halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington